aan ku bilownay waxaa maanta dalka turkiga loo qaaday maxamed ibraahim macalimow afhayeenkii dowladda soomaaliya oo shalay ku dhaawacmay qarax ismidaamin ah oo ka dhacay magaalada muqdisho haddaba gurmadka caafimaad ayaa werihayaga nuur xasan nuuru ka waraystay liibaan cabdi cali oo agaasimaha warfaafinta ee xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya
nuur waa mahadsan tahay macalimow shalay ayuu ku dhaawacmay qarax adigastadu kula beegsadeen xilli uu usii socday shaqadiisa oo gaarigiisa qof naftiisa soo qaybay oo halaaga uu ku qarxay dhaawaca halkaas kasoo gaaray dhaawiciisu waa yasiran yahay jab ayaa jira oo luqsa midig ah sidoo kale gacanta midig ayadana qayb tarar uu uga jira sidoo kale jug ayuu xoogaa qabaa oo waad og tahay qarax si toos ah loola beegsaday gaarigiisa oo dee aada u xooganaa laakiin conscious waaye waa waa miirkiisana wuu joogaa dadkana wuu salaamayaa wuuna hadlayaa wuuna fiican yahay gargaar deg deg oo fiican ayaa loo sameeyey si marka xaaladiisa loola sii tacaalo oo maaragtay daweyn fiican iyo baaritaano dheeriya uu helo ayaana loogu duuliyey dalka turkiga oo maaragtay caafimaad ahaan loogu qaado waa gartay marka yaa u qaaday dalka turkiga gargaar caafimaad oo noocee ah ayuuse u baahan yahay
dabcan waxaa u qaaday xukuumadda federaalka soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane axmed xuseen rooble ayaa markiiba shirku ku dhacay bixiyey amarka ah in wax kastoo ay qaadato macalin uu loo fududeeyo in loo qaado baaritaan caafimaad oo dhinaca dalka dibaddiisa ah waana taas iyadoo amarkaas la fulinayo ayaa maanta diyaarad gaar ah oo ambulansi ah loogu qaaday isaga iyo darawarkiisii oo ahaa nin saaxiib ahaayeen oo shalay isagana dhaawac halkaas kasoo gaaray oo xaaladiisu ay fudud tahay oo labadoodaba halkaas daweyn loogu qaaday xubno ka tirsan qoyskiisa ayaa usii raacay dalka turkiga waxaan rajeyneynaa in baaritaano iyo daweyn dheeriyahaba loo samayn doono halkaasna insha allahu tacaala aan rajeynayno inuu si dhaqsa ah u bogsoodo oo cagihiisi isku taago uuna shaqadiisii sii wato
weerarka bahalnimada ahaa ee lagu qaaday afhayeenka xukuumadda oo dabcan dhanna ka ah saxafi rogcada ah oo ku weyn bulshada soomaaliyeed runtii aad buu u gulgilay dhammaan soomaalida marka libano bal noo faahfaahay haddii aad wax kala socoto shalay sidii ay wax u dhaceen weerarkii lagu qaaday macalimu
macalin wuxuu u socday xarunta shaqada ayuu usoo socday wuxuu kasoo baxay halkii uu deganaa gaarigiisa ayuu soo raacay oo wadihiisana uu markaas kaxaynayay markuu gaariga soo koray ayaa inta aan xogta aan hayno oo waxay sheegaysaa in uu qof socday oo lugeynayay uu isku dayay inuu gaariga meesha docda uu ka saaran yahay inuu ka qabsado oo uu halkaasna isku qarxiyo laakiin siduu u aada u feejignaa way ku baraarugeen durbadiiba gaariga ayaa lasoo dhaqaajiyey ama uu darawalku waduhu xoog u dhaqaajiyey isaguna dacalku qabsaday isaga oo ku dadaalaya in uu halka uu macalimu ka saarnaa uu isku qarxiyo taasaa keenta marka in gaariga weli socdo oo dhaqaaqaya uu ku qarxo qeybtiisa dambe isagoo ka daba jiitamaya taasna ay keentay dhaawac iyada soo gaaray macalimu iyo saaxiibkiisii wadaha ahaa ee gaariga ku waday khasaaruhuna uu u yasirmay labadoodaba oo dhaawac uu halkaas kasoo gaaray anagoo rajeynayna ilaha ninkas inay ka ka bogsoodaan qabka marka waxu dhaceen sidaas ayay ahayd waana fal ama ama ama habdhaqan cusub oo ay argagixisadu soo kordhiyeen sidaad ka warhayso labo saxafiye ayaa midna lagu dhaawacay midna uu ku dhintay cabdicasiis maxamed guuleed africa iyo sharmarke maxamed warsame agaasimihii radio muqdisho iyo agaasimaha telefishinka qaranka oo isaguna dhaawac uu halkaas kasoo gaaray toddobaadyo ka hor marka waa technique hor leh oo argixisadu ay hadda isticmaalayaan inay ku beegsadaan cid kastoo dawladda u shaqeysa oo uu ka mid yahay macalimuuna waa markii shanaad baa la yidhi oo macalimu weeraro argaxiso uu la kulmayo inkastoo kani uu ahaa kii maaragtay ugu horreeyay oo si toos ah isaga loogu bar tilmaamaysaday dabcan macalimu wuxuu usoo joogay dhacdooyin badan waa nin waayo jooga dalkan aan ka bixin inkastoo laga yaabo inuu shaqooyin marar badan oo shaqooyin dibadda ugu baxay isagoo heli karay fursado kale oo uu uga fogaan karo xaaladda kacsanaanta ah iyo xasilooni darida dalka ka jirta haddana wuxuu ku dhiiraday una bareeray inuu dalka joogo siyaabo kala duwan iyo capacities kala duwan ayuu dalka kusoo shaqeeyey fieldiga caafimaadka ayuu marxalad marxaladaha kamid ka shaqeynayay horey sportiga ayuu maxaan ku yidhahdaa involved ugu ahay wuxuu soo noqday weriye xiliyadii ay ugu adkeed wadanka in weriyenimo looga shaqeeyo wuxuu ku shaqeeyey advocacyga weriyaasha iyo xuquuqul insaanka inuu aada uga shaqeeyo muddadii uu b b c da ka tegey hadda wuxuu ahaa afhayeenka xukuumadda dhacdooyin badanoo saad sheegtay falal argagixiso oo dad badanoo soomaaliyeed waxyeelo kasoo gaartay oo naftooda ku waayeen ayuu u joogay dhaawac ayaa kasoo gaaray fisicalho muuqda oo maaragtay marar badan uu ku dhaawacmay liido oo laba jeer ah marka almukaramo qarxoro ka dhacay shalay isagaa si toosa loo beegsaday marka tiisan gelin taasuna waa tusaalaha uu dugsa la daliishan karo oo caddaynta u ah sida aan loogu dhiman inaad dhacdo iyo dhib la kulanteen wad loo dhinto iyo sidoo kale tusaale kale waxay u tahay sida resiliencyga iyo dhabar adeyga macalimu iyo weriyaasha soomaaliyeed intuba ay ay leeyihiin marka ilahay waxaan uga baryaynaa inuu ka badbaadiyo oo uu cagihiisa isku taago si uu ugu sii shaqeeyo dalkiisa iyo dadkiisa oo fursad ugu helo inuu uga faa'iideeyo fikradiisa iyo aqoonta uu leeyahay iyo daacadnimada ku jirtaba aamiin ayaan leenahay allaha caafiyo weriye maxamed ibraahim nuur macalimo afhayeenka xukuumadda soomaaliya waa mahadsantahay liibaan cabdi cali aamiin ya rab adigaa mudan nuur